بسم الله الرحمن الرحيم waxaan anigoo ku hadlaya magaca wasiirka amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo magaca taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan jacsi tiiraanyala halkan uga diraynaa dadkii masaakiinta en waxba galabsan ee sida ba-an loogu xasuuqay jidka dheer udheeeysa u dhexeeya xamar iyo afguwi gaar ahaan inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo isbitaalka xaawo cabdi waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun naf kasta way dhadhaminaysaa meydka hase yeeshee waa geeri xanuun badan waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed eheladoodii iyo qaraabadoodii ay ka tageen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu janatulfirdowsi ka waraabso muxuu ahaa intaas kadib waxaa gala maanta arxaan dad arxaan aan lahayn oo ah dadka dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku haaya ay ku dileen shaqaale u shaqaynayay ukraine bro service hay-ad la yidhaahdo oo nadiifinaya jidka u dhaxaysa sidaan horaba ku soo sheegay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo mxuaha isbitaalka xaawicabdi shaqaalahaasi wuxuu ka koobnaa soddon iyo siddeed qofood waxaa markii hore goobta ku dhintay siddeed qof sidaan hadda warka ku helnana waxaa gadaal ka dhintay hal qof dhimashada halkaas ka dhacday waa sagaal muwaadin uu shaqaale u ahaa hay-addaas arrintaas isla markii markayna soo gaartay baariteknig ahaa muxuu ahay la qaaday waxaa la soo ogaaday meydadkiina muxuu ahay waxaa la geeyey isbitaallada wax hadda dhaawac ah oo welina soo gaara ma jiraan baaristiina hadda sii xawlihii u socotaa waxaad ka dareemi kartiin xilliga aan taagannahay halkani waa c i d hoggaanka baarista dembiyada booliiska waxaa dhinacyada iga taagan wasiirka amniga qaranka iyo taliya ciidanka booliiska waxaa halkan loo taagan yahay in arrintaa dhagarqabayaasha kiiskaas geystay si degdega muxuu ahay baaris laga daba tago haddii rabbiga awoodda la oggolaado gacantana lagu soo dhigo ma filayo inay muxuu ahay arrintaasu gaabinu ka imaanayso haddii rabbiga awoodda la oggolaado saacaanan joognana baarista waa noo socotaa natiijadana haddii rabbiga awoodda la oggolaado shacabkeenna aan jecelnahay iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa la wadaagi doonaa waktiyaday nagu soo foole haddii allah awoodda la oggolaado waa mahadsantihin